دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyey in dagaalkii saaka ka dhaca deegaanka qaayib lagu dilay afartan iyo shan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah qarax khasaare lagu gaarsiiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay gobolka gedow mid ka mida ugaasyada beesha mareexaan oo khudbad ka jeediyey shirweynihii wadatashiga golaha nuqubada soomaaliyeed ayaa sheegay inay ku guulaysteen wacyigelin ay u sameeyeen beelaha soomaaliyeed tadbiiqa shareecada islaamka ayaa si habsameel ee kaga socdaa dhammaan gobollada uu ka kooban yahay waddanka afghanistaan walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowladdiin ee u qabatay beeralayda degmada jannaale jarmalka ayaa ku dhawaaqay inuu ciidamadiisa kala baxayo waddanka maali
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa inta aanaan u gelin faahfaahinada aan idin soo gudbinno qadar goosgoos ah oo ku saabsan mowduuca maanta lagu soo qaadan doono barnaamijka aqoon iyo ogaal فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت
barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaa maanta lagu soo bandhigayaa xogo badan oo dahasoon oo ku saabsan muusikada iyo heesaha
qoobka cayaarka iyo miyuusiga sida uu haatan caalamka ugu baahay looma garanayn lixdan sanno ka hor fanaaniinta caanka ah ee maraykanka iyo reer yurub waxay sheegaan inay shayddaanka caabudaan si uu heesahooda ugu baahiyo caalamka waa mas aan la arkaynin wuxuu dejiyaa kaartooyinka wuuna diyaariyaa si uu u sameeyo weerarkiisa wuxuu u fakeraa nafsidiisa si uu u kala qaybiyo cadowgiisa
waxaad arkaysaa amarada myuusiga inuu keenayo dilkii iyo suusaydalkii iyo balaayadii inuu badinayo waxaad arkaysaa isbitaaladii sykatristayaasha intaasoo kun oo sykatrista ku kulmay maxaanku irahdaa east sideka convention ay ku lahaayeen qaraarkii last year ay soo saareen wuxuu ahaa inay dhaheen dadka waa inaan ka baarnaa waa dadka dhakhtarada maskaxda waxay leeyiin waa inaan baarnaa waxay dadka dhegaysanayaan because daawooyinkii xataa wax ka qaban waayo
sheedambulow riwaayadahaas annaga waa daawaday waxyaabaha oo laga dhexli jira oo laga fahmayo waxay tahay in la adeegsado shayaadiinta qiiq oo lagu daboolo wax baa la qalaya sheedambulow marka waa lala hadlaa marka ninaa imaanayo oo ulweyn wato qaacu ku shidaa waxaa lasiinaa kookada lasiinaa
oo kaali ilaahay waxaana dhaqdasku qabsana adaa keentay miya niyaddeeda horta habeenkaasaa macnaa aniga aan xoogaa jug soo gaartay aan macnaa inaan nacay fanka markaasay ugu horreysay horta waxyaaba badan ku shidaas waxay leedahay hadda ninka aan ku wacay nin jin kristaan ee waay waxaan kaa rabaa inaad dulqaad yeelatid markaasaa waxay leedahay jinigii badda wax dhan waa gariida muusig iyo waxaa lagu shidaaya iyo qaac badan wixii annaga waagi oo oo maxamed saad ku hadno oo nalagu dhaafay hadda waxay rabaan qabiilka inay soo celiyaan sixirka inay soo celiyaan shaydaannimadii inay soo celiyaan
oo dhakhtarka xataa ay maqli la'dahay oo faamilihii ay maqli la'yihiin oo markay music maqasho intay gabadha boodda isruxaysaa maanta dhan institution dhanaa ka hadlaysa isruxidda dhibaataday leedahay stadi dhanaa laga sameeyey mowduucan ayaa gebi ahaanba lagu qaadan doonaa barnaamijka aqoon iyo ogaal barnaamijka ayaa soo gala shanta galabnimo maanta oo kale waxaana lagu soo rogaalceliyaa siddeedda fiidnimo فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا warkii oo dhan maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyey in dagaalkii saaka ka dhaca deegaanka qaayib lagu dilay afartan iyo shan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka cabdulaahi soomaali ayaa ka waramaya
xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa bayaan waxay kasoo saartay dagaalkii cusla ee saakay ciidamadeedu ay ku qaadeen ciidamada ku sugnaa deegaanka qaayibe ee gobolka galgaduud gaar ahaan xerihii halkaasi ay ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalka ah iyo maleeshiyaad kaabayay bayaanka ayaa lagu sheegay in ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin weerar qorshaysan ay kula jarmaadeen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaanka kaayib ee wilaayada galgaduud iyadoona weerarka lagu daahfuray camaliyad nafqornimo ah kadibna waxaa xigay ciidamo hubaysan oo dhowr jiho kasoo weeraray xeryaha bayaanka waxaa lagu soo bandhigay khasaaraha gaaray ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah dagaal muddo kooban socday kadib waxaa ciidamada mujaahidiintu allah fadligiis jebiyeen cadowgii saldhigga ku sugnaa waxayna gacanta ku dhigeen deegaanka kaayib khasaaraha dhimashada ee cadowga gaaray inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey waa afartan iyo shan dhimasho ah iyo kow iyo konton dhaawac ah ayaa lagu yiri wasaxaafadeedka ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin al-shabaab waxaa sidoo kale ay xaqiijisay in ay furteen gaadiid dagaal waxaana bayaanka lagu yiri waxay mujaahidiintu dagaalka kusoo qanimaysteen shan gaari oo ay ku jiraan gaadiidka loo yaqaana teknikada waxayna sidoo kale gacanta ku dhigeen hub iyo saanad ciidan oo cadowgu uga cararay goobta waxaana allah subxaanahu wa tacaala uga mahad celinaynaa guusha uu siiyey mujaahidiinta jidkiisa ku dagaalamaya iyo jabka uu gaarsiiyey cadowga horarka ku ah shareecada islaamka فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم dagaalka ka dhanka dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye waxaa mujaahidiintu ay ku sifeeyeen inuu yahay mid lagu ilaalinayo bidqabka ummadda muslimiinta ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dholalka muslimiinta laga xoreeyo shisheeyaha iyo dhinacyada la jaalka ah oo ay ugu horeyso dowladda federaalka ah mar kale xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ku celisay in ay sii wadayso dagaalka ka dhanka ah dowladda federaalka ah iyo shisheeyaha waxayna tiri xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah oo ay ka fogaadaan saldhigyada iyo xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada xoogga ay uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa in ay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta ah iyo dabadhelifyadooda murtidiinta ah ilaa iyo geyiga soomaaliyeed laga sifaynayo cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين weerarka saaka lagu soo afjaray saldhigyadii ciidamada dowladda federaalka ah ee deegaanka kaayib ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo dhowaan uu xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka uu tegay qaar ka mid ah furmaha galgaduud halkaas uu kula soo kulmay ciidamo niyo jabsan oo dhiigbax ku socdo waxaana dhacdadani ay ka dhigan tahay mid ceeldheer kusii ridaysa hamigii xasan sheekh toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa soo tarayay siyaasiyiinta iyo saraakiisha dowladda federaalka ah ka tirsan ee eedda isu jeedinaya kadib markii ay kordheen khasaarooyinka baaxadda leh ee soo gaaraya ciidamadooda furmaha dagaalka ku sugan isbitaalada magaalada muqdisho waxaa la dhoobay dhaawacyada ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah lagana kala keenay gobollo kala duwan ayna ku jiraan dhaawacyadaasoo ay ku jiraan kuwa aan dalka wax looga qaban karin ilaa iyo haddana aan dibadda loo qaadin qarax khasaare lagu gaarsiiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay gobolka gadow askar ilaalo ka haysay xero ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada garbaharey ee gobolka gadow ayay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax la beegsadeen ugu yaraan hal askari oo lagu magacaabi jiray uryaal ayaa ku dhintay qaraxa sidoo kale waxaa dhaawac soo gaaray askari kale oo lagu magacaabo rooble cabdulaahi mid ka mid a ugaasyada beesha mareexaan oo khudbad ka jeediyey shirweynihii wadatashiga golaha nuqbada soomaaliyeed ayaa sheegay inay ku guulaysteen wacyigelin ay u sameeyeen beelaha soomaaliyeed cabdisamed cabdulaahi ayaa ka warramaya
allahu akbar allahu akbar ismaracsanahay gaalabeni ma ka nahay
weli waxaa halkoodii kasii socda baahinta khudbadihii nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ka jeediyeen shirkii wadatashiga golaha nuqabada soomaaliyeed shalay wuxuu maktabka warfaafinta ee xarakada shabaabul mujaahidiin baahiyey khudbad uu hoolkii sayid maxamed cabdulla xasan ka jeediyey ugaas cabdulaahi macalin haaruun oo ka mid ah ugaasyada beelweynta mareexaan ugaaska ayaa sheegay inay ku guulaysteen wacyigelin ay u sameeyeen beelaha soomaaliyeed isagoona xasan sheikh iyo shisheeyaha uu wata ugu baaqay inaysan ku lugoyn ololaha ay dibadaha ka soo qaateen waxaan leenahay xasan sheekh maxamuud iyo dadka uu wata sidii horeyba loogu baaqay inay ilaahay u toobad keenaan inay dariiqiisa xaqa iyo diintiisa sharcigiisa kusoo noqdaan baan ugu baaqaynaa dalka ay gumaysiga geliyaan oy gaalada kusoo gurahayaan inay iska daayaan oo ilaahay ugu toobad keenaan waxaan leenahay haddayna ilaahay u toobad keenaynin lacagta aad guranaysaan ood maliisii beelaad ku aawulaysaan beelaha hanaga fidnaynin beelaha annagaa matalno waana wacyigelinay waana soo afjarnay cid war idinka qaadana ma jirto lacagtaad aruursanaysaan eerboorka diyaaradaha ugu raaca fila soomaaliya xalana waa la gelaya insha allah waa la xoraynayaa mardhow waa la geli gaalo godkaa lagu geli sidoo kale ugaas cabdulaahi macalin haaruun oo ka mid a ugaasyada beesha mareexaan ayaa wuxuu dadweynaha soomaaliyeed ugu baaqay inay garab istaagaan xarakada shabaabul mujaahidiin isagoona u sheegay inaysan ku kadsoomin dowladda federaalka iyo shisheeyaha qof kasta soomaaliya oo musna aaminsan ama gudaha ha joogo ama dibidda ha joogee waxaan leenahay ilaahay diintiisa garab siiya isaga soo noqda gaalada ha ku kadsoomina goori goor unbay nafta ku dayni qiyaamana waa lagu su-aali kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwafuuna ujuurakum mowt baa ku dhidhiminayee ha kadsoomin adduunyayay ku sirin gaal ha wehel ha u noqonin sawaadkiisa ha buuxinin ilaahay diintiisa hala difaaco hala garib saago mujaahidiinta iyo muslimiinta soomaaliya ku nool oo dhaqankan iyo matalayaan waxay go-aansadeen gaalo in soomaaliya laga saaro laga xoreeya iyo martudiin raayadana laga taaga filla soomaaliya muqdisho horey waxaa loo baahiyey toddoba oday dhaqan uu khudbado cajiib ah ka jeediyey hoolkii sayid maxamed cabdulle xasan halkaas oo ay isku arkeen hoggaanka dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya
tadbiiqa shareecada islaamka ayaa si habsame leh kaga socdaa soddon iyo afarta gobol ee uu ka kooban yahay waddanka afghanistan maxamed ciise ayaa faahfaahinaya waddanka afghanistan oo ay mujaahidiintu si buuxda u maamulayaan wax ka badan hal sano waxaa si habsame leh ugu socda fulinta xuduudaha sharciga ah maamulka islaamiga ee ka jira wilaayaadka ayaa ku guulaystay inay dib u soo celiyaan deganaashiyihii iyo kala dambayntii waddanka ka maqneyd laba iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay amiirka imaarada islaamiga ah almulla hibatullah ayaa amar ku siiyey qudaadda maxaakiimta islaamiga ah in ay si cadaalad ku jirto ugu kala garsooraan bulshada muslimka ah isagoo ugu digay in ay sameeyaan eex iyo nintooxsi qaadiga guud ee imaarada ayaa lajno mutaabacaysa maxaakiimta u saaray arrinkaas oo lagu hubinayo hufnaanta maxaakiimta islaamiga ah ee tadbiiqinaya shareecada islaamka isbuucan gudihiisa ayay wilaayaadka islaamiga ah ka fuliyeen xukuno islaami ah fagaaro weyn oo lagu ciyaari jiray kubadda ayaa waxaa isugu soo baxay kumanaan kun oo shacab ah si ay u daawadaan islamarkaana uga cibri qaataan xuduudda ay fulinayeen ciidamada xisbada ilaa laba iyo toban qof ayaa lagu fuliyey xuduudda iyo tacsiirka kadib markii ay la yimaadeen waxyaabo khilaafsan shareecada islaamka wilaayada lowjer ayaa maalintii talaadada lagu tacsiiray dhowr iyo toban ruux oo lagu helay sino tuuganimo iyo waxyaabo akhlaaq daro ah qaadiga maxkamadda wilaayada islaamiga ah loo jira ayaa goob fagaare ah ka akhriyey dembiyada ay galeen dadkan la tacsiireeyey oo ay ka mid ahaayeen ilaa saddex dumar ah kuwaasoo markii dambe la sii daayey markii xuduudda lagu fuliyey sidoo kale waxaa gacanta laga gooyey koox fal tuuga ah geystay cumar mansuur oo ah afhayeenka wilaayada islaamiga ah lowjer ayaa sheegay in dhammaan dadkii xuduudda iyo tacsiirka laga fuliyey lasii daayey halka ay xiran yihiin dad dembiye kala duwan loo soo xiray ayna maxkamad sugayaal yihiin sidoo kale wilaayada takaar ee waqooyiga afghanistan dhacda ayaa isbuucan gudihiisa xuduud looga fuliyey ilaa sagaal iyo toban qof amiirka imaarada islaamiga ah ayaa bishii carafe ee lasoo dhaafay amar ku siiyey dhammaan xukaamta wilaayaadka islaamiga ah in ay tadbiiqiyaan shareecada islaamka isagoo soo saaray tawjiihaad lagu wanaajinayo macaamilka mujaahidiinta kala dhexeeya bulshada nidaamka islaamiga ah ee afghanistan ka hana qaaday wakhti hadda laga joogo sannad iyo saddex bilood ayay bulshada ku heleen baraare iyo horumar dhan walba ah hay-adaha sheegtay in ay u doodaan waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ayaa durbadiiba afka furtay iyagoo dowladda islaamiga ah ee dalka ka hana qaaday ku dhaleeceeyey fulinta xuduudaha sharciga allah wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowra diiniya u qabatay beeralayda degmada jannaale maxamed muudey axmed abu muslim ayaa faahfaahinaya warkaas dowradan oo socotay muddo toban maalin ah ayaa loo qabtay afartan ka tirsan beeralayda degmada janaale iyo deegaanada hoos yimaada intii ay socotay dowladda ayay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ah ka qaybgalayaashii dowladda qaar ka mid ah dadkii loo qabtay oo u waramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay dowladda ku qaateen iyaga oo sheegay in ay wax badan ka faa'iideen islamarkaana ay wilaayada ugu mahadcelinayaan annaga shaqada beeraleya nahay daruustaan ka qaadana waxaa ka mid ah maa huwa tawxiid alcibaada maa huwa shirki waxaa loo qabtay dadka deegaanka degan guygii suulada ay hoosato dumeedka macna toban bir ayaa kala jooga toban bir waxyaaba badanna waa laga faa'iiday maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaal ballaaran ku bixinaya sidii bulshada muslimka ah loo fahansiin lahaa diintooda suuban taas oo ay aakhiro iyo adduunba ku cisoobeeyaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda jarmalka ayaa ku dhawaaqday inay ciidankeeda kala baxayso waddanka maali jarmalka ayaa si rasmiya u shaaciyey wakhtiga kama dambaysta ah ee ay ciidamadeeda kala baxayso dalka muslimka ah ee maali sida uu ku dhawaaqay afhayeenka dowladdaas war-saxaafadeed oo uu soo saaray ayuu ku sheegay in xukuumadda jarmalka ay go'aansatay inay askarteeda qaybta ka ah shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka maali ay kala baxdo bisha mey ee sannadka laba kun afar iyo labaatanka sida uu sheegay afhayeenka go'aankan ayaa yimid kadib kulan ay la yeesheen golaha wasiirada ee xukuumadda maali sidoo kale tallaabadan ayaa ku soo aadaysa wakhti ay fashil ku soo dhammaadeen duulaanadii ay shisheeyuhu ku joogeen waddanka muslimka ah ee maali iyadoona dhowr bulood gudahood lix dal oo qayb ka ah howlgalka qaramada midoobay ee la magac baxay minosma ay go'aansadeen inay ciidamadooda kala insaxaabaan dalkaas ciidamada jarmalka ee duulaanka ku jooga dalka maali ayaa waxay qayb ka yihiin shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh ee dalkaas duulaanka ku jooga waxaana ciidamada jarmalka ee waddanka maali ku sugan tiradooda lagu sheegay ilaa kun iyo afar boqol oo askari warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa